saaxiibayaashaydow waxaan ku noolaan jiray dembiyaashayda marka waxaan ogaaday ilaahay inuu yahay daahir oo midaan dembi lahayn inuu yahay baan ogaaday waxaan ogaaday amaan gartay mid dembi leh inaan ahay oo u baahan caawinaad xataa waxaan ogaaday amaan gartay shaqadeeda inay mid xun ay ahayd maxaa yeelay qalbigayga ayay shaqadeeda ka timid qalbigaygana wuxuu ahaa mid dembi leh lacagtan bixiyo waa lacag dembi leh maxaa yeelay lacag nadiifsan ma aha wax kastoo aan sameeyey ilaahay kuma farxi jirin maxaa yeelay qalbigayga wuxuu ahaa qalbi dembi ka buuxo wax aan samayn karay oo qalbigayga aan ku nadiifiyo ma jirin qalbigayga waxaa ka buuxay murug saa aawadeed xagga ilaahay baan u oohay inuu i caawimo ilaah baa aniga igu yidhi qalbigayga la hadlay oo wuxuu yidhi ciise kiristoos rumayso markaasna waa badbaadaysa markaasaan ciise kristos aan u soo jeestay oo rumaystay ciise qura yaa dembigayga iga qaadi kara oo waxaan qabayna iga bixin kara ciise kristos aniguu ii dhintay saa aawadeed wuu karaa inuu aniga i nadiifiyo ciise kristos baan rumaystay wuu ina nadiifiyey saa aawadeed ilaahay dembigayga ayuu ii dhaafay qalbigayga wuxuu ka buuxiyey nabad iyo farax ruuxaanigiisa ayuu qalbigayga geliyey inuu ruuxaaniga aniga gudahayga uu ku noolaado ruuxa quduuska wuxuu siiyaa xoog aan ku yeelo ama aan ku sameeyo ereyga ilaahay waxaan ogahay markaan dhinto inaan jannada tegaayo oo ilaahay aan la joogaayo daa'iman